Wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed Ibraahim Aadan Cali Najax uuna qayb ka yahay xildhibaan xuseen cali xaaji ayaa gaaray degmada marke ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga ayaana waxaa halkaas ku soo dhoweeyey maamulka degmada marke iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedka safarka wafdiga ayaa ahaa inay u kuurgalaan baahiyaha waxbarasho ee ka jira degmada iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada si kor loogu qaado tayada iyo tirada ardayda iyaguna sidoo kale markaasi qeybaha kala duwan ee bulshada degmada marke la qaadan doono kulamo inta halkaasi ku sugan yihiin ugu horeyn gudoomiyaha degmada marka cusmaan muuse maxamed ayaa soo dhoweeyey wafdiga maanta waxaan soo dhaweyneynaa wasiirka waxbarashada koonfur galbeed ibraahim aadan najax iyo xildhibaanka xildhibaan xuseen cali xaaji oo degmadan maxaan leeyahay maanta booqasho nagu yimid soo dhaweynta kadib waxaan leeyahay wasiir iyo xildhibaan adiga wafdigaa kusoo dhawaada degmada oo nabad ah dadkeeda oo is haysto amnigii oo shaqeynaya wax walba oo barwaaqo ah sidaa ku ogeeda iyo si ka fiican alxamdulilah maanta waa mareysaa ugu dambeyn ibraahim aadan cali najax wasiirka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iyo xildhibaan xuseen cali xaaji ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda farxad weynay noo tahay maanta inaan soo gaarno aniga iyo xildhibaankeena xuseen cali xaaji degmada marka ee caasimada gobolka shabeellaha hoose muddo kadib markoo nabad ah shacabkeedoo nabad ah ciidankeeda iyo maamulkeeda iyo bulshadeeda isku xiran inaan imaano oo ayna soo dhoweeyaan farxad weynay noo tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si guud ahaan maamulka iyo ciidamada amniga ah iyo shacabka degmadan ku noolba qaybaheeda kala duwan soo dhaweynta ayna soo dhaweeyeen safarkiina halkaana aan kusoo gaarnay maanta insha allahu tacaala muddadan halkaan joognana qaybaha kala duwan bulshada waan arki doonaa waan la kulmi doonaa waxaan u nimidna wax kale ma ahan in aan kala qayb qaadano horumarinta waxbarashada degmada marka iyo nawaaxigeedaba shacabka aan ku nool haddii alla idmo maalmahan halkaan joogno insha allahu tacaala waxaan qayb weyn ka qaadan doonaa in bulshada aan ku dhiiragelino in ay ardayda iskoolaadka u diraan ay waxbartaan maadaama dowladdan madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu hogaaminayo ay ardada u ballanqaaday waxbarasho bilaash ah inaan xaqiijino adeegaas ma ka jiraa degmada marka maamulkeeda iyo bulshada qeybaha kala duwanna aan ka xaqiijino aan ogaano marka ardayda waxbarashada bilaashka dowladda ay u fidisay macalimiinta ee dowladda ee halkan loo qaatay iyo maamulayaasha iyo iskuulaadka dowladda la wareegtayba in sistamkaas si wada jir ah uu u shaqaynayo in kale aadaa ugu faraxsanahay maanta inaan soo gaarno degmada marka caasimada gobolka shabeellaha hoose oo runtii shacabka iyo maamulka iyo amniga dhammaantood ay aad ugu soo dhaweeyeen magaalada magaalada marka waxa waaye waa magaalo qadiimi ah waa magaalo jecel waxbarashada waa magaalo aad macnaa ii sheegay waxaa waaye oo u jecel dadka inay soo dhaweeyaan aad iyo aada u mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad farxaday ii tahay inaan soo gaaro wax badanaa ka maqnaa magaalada shan bil ilaa afar bil weli kama maqnaanin laakiin xoogaa waxa waaye waa mashquulkii iska batay